haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxay noo aywriyeen magaalada london ridwan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdilatiif muuse nuur oo loo yaqaana sanyare ahna afhayeenka madasha xisbiyada qaran ee muqdisho lagaga dhawaaqay soddonkii sebteembar horey waxa uu uga tirsanaa baarlamanka soomaaliya kusoo dhowow marka hore barnaamijka martida sanyare waa dhowahay ridwan waana salaamaya adiga iyo bahda t o eba su-aasha ugu horreysa aan raba inaan ku weydiiyo waxa ay tahay madasha xisbiyada ujeedka aad ka leedihiin waa maxay bismillahi raxmaan raxiim ridwaanow waxa weeye madashan markaan aragnay dalku meesha uu u socdo oo aan ilaa iyo labadii kun iyo toddobiyo tobankii february dowladda hadda jirta markii la dhisay ilaa maanta oo laba sano iyo wax sii dheera muddada harteen ay wax yar tahay ay noo muuqatay inaan wax dhaqaaqay haba yaraatee la arag hawlihii asaasiga u ahaa xukuumaddu inay qabato ama dowladda hadda jirta ay qabato ayaan waxaan garanay inayna saaran tahay mas-uuliyad ah in aanu arrinta dalku hadda meeshu u maraya inaanu aragti ka yeelano ummadda soomaaliyeedna aan la wadaagno aragtida jirta oo loo baahanya iyo caalamkaba dalku meeshu u baahan yahay in loo kaxeeyo marka waxaa asaastay baahi jirta ayaa asaastay madasha waa gartay muqdisho dhowaan waxaa lagu soo gebagabeeyey shirkii weynaa ee madasha iskaashiga bulshada caalamka iyo soomaaliya waxyaabo fara badan oo runtii horumaro ahna waa lagu ammaanay dowladda in ay samaysay muddadii hadda ay shaqaynaysay waa ka hadli doonaa horumaradaas iyo waxyaabaha inta badan yihiin laakiin idinka waa maxay waxyaabaha aad leedihiin waa dhaliilsannahay oo dowladda waxyaabahan ayaan rabnaa inaan ku eedeenno
shirkaasayba ka muuqatay dawladdu dhaliilaheedu shirkaasay ka muuqdeen waxaaba number one ka ah shirku waxay ahayd in dowlad goboleedyadoo dhan ay joogaan iyo dowladda dhexe in dadka talada sheerka ku ah oo dhan oo soomaaliya taladeeda le inay wada joogaan waad og tahay inay ka maqanayd puntland iyo jubbaland labaduba inay ka maqan yihiin ayna ku maqan yihiin khilaaf iyaga iyo dowladda u dhexeeya waxa ay dowladdu soo bandhigtana badankeedu waxay iska ahayd wax un ama communica kasoo communicada kasoo baxay markaad akridid waxau hadda la taaban karo oo macno leh oo wax laga qabtay ma jirin beesha caalamka lafteedu beesha caalamka lafteedu waa muujisay walwalkaas oo haddaad dhegeystay safiirka ingiriiska oo kale maalinta shirka la furayay soomaaliya in hogaankeedu uu yahay hadda hogaan aan fiicnayn buu tilmaamay oo dhaliil hogaanka u muujiyey yamamoto oo kale waa dhegeysanaysa isaguna wuxuu qeexay soomaaliya inay dhaqaalo badan maraykanku ugu talagalay laakiin iyadoo aan dee midaysnayn aan waxba la gelin karaynin safiirka qaramada midoobey oo kale si khaasuba u xusay james wan in jubbaland ay muhiim tahay in wadahadal lala galo dhaliilihiina caalamku waa muujiyey shirkana waa ka muuqatay waayahay arrimaha ku saabsan khilaafka dowladda dhexe iyo maamulada waa usoo noqon doonaa laakiin ma waxaad diidan tahay in shirka lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho si weyn loogu ammaanay dowladda soomaaliya marka aan ka hadlayno isbeddelka ay ku samaynayso maamulka lacagaha marka laga hadlayo dakhli ururinta marka laga hadlayo isla tashiga qorshaha horumarinta dalka waxaa jira dabcan isbeddello dhinaca amniga dib u heshiisiinno ayay ka samaysay gobollada qaarkood waxaa kaloo aad la socotaa oo iyadana muhiim ah in waxyaabo fara badan oo dhinaca marka laga hadlayo dayn cafinta laftirkooda ay ammaan fara badan ku mutaysteen marka arrimahaas miyaanay kuu muuqan adoo raalli hasan yare
ridwanow horta wax lagu ammaano oo hadda dawladdani ay qabatay hadda iyadu waxay un sheeganaysa maaha qofku wax waa iska sheegan karaa laakiin ma jiraan shirkan iyo deencafintanna waa horreeyey shirkan soomaaliya mar horaa lagu qabtay hadda bilo uma aha laba kun iyo shan iyo tobanki waa kan oo kale lagu qabtay soomaaliya barnaamijkan deencafintu barnaamij dawladdan ka horreeyey buu ahaa oo dawladdan dawladda ka horreysa ay soo waday oo muddo laga shaqaynayay arrimaha aada leedahay dib u heshiisiin bay samaysayna aniga maaqaa dhinacaad ka eegtay dumin bay samaysay dawladdu inta ay xilka haysay koof waxay ka bilowday hirshabeelle waa ay soo dumisay maamulka ka jiray oo saddex bilood intii aan joogin bay madaxweynihii ka cayrisay galmudug laba madaxweyne ka bedeshay haddana meel ay ku sugan tahay maba looga oo maaragtay wax dib u heshiisiin hadda la odhan kara ama maamul dhan oo jiray oo aragti lahaa oo soomaaliya maamulada ugu lafdhabarka ahaa ma jiro oo fur galbeed waa og tahay dembiyada ay ka galeen iyo dhiigga ay ku daadsheen iyo doorashada ay ka sameyen nooc ay u dhigan tahay jubbaland waa og tahay hadda inta ay ay ay jirtay iyadoo doorashadeeda u socotay intay faragelin ku sameeyeen oo aada weliba dhibaato ugu geysteen haddana inay madaxweynihii la doortay laba madaxweyne oo kale ka cad sameeyeen puntland waa la socotaa markii doorashada ka socotay ilaa xadka ay ay gaarsiiyeen oo dhaqaalaha ay ku baxsheen waa marka horta dib u heshiisiin ma sameyna dumin bay sameeyeen xagga dakhli ururunta aad leedahayna soomaaliya dhaqaale u kordha ma jiro dakhliga laga ururin karo waxaa laga ururin karaa dad shaqaysanaya dakhli laga urushaa magaalada dakhli kaleba awal bayn dakhliga hargeysa iyo kangarowa midna dawladdaana awal bayn iyagu ammaanna u hayn ururinna u hayne magaaladii xamar oo ay joogeen oo dawladdu ka dhisnay reer soomaliya in laga soo dhiso waad og tahay oo dee dakhli maxaa laga waayaa urushaa xildhibaan aan Am- ka a- da- dakhli- dakhli- dakhligu ammaanku ku xiran yahay Eh, shaqadii dadkii shaqaysan lahaa oo shaqada qabsan lahaana ma shaqaysan waa dadka laba iyo toban hotel baa la qatiyay intii dawladdaani jirtay aan afar baa aan ka aan furan kaa iyo dhex tobankii.
galo Jeedii kale waa arrimaha xiran tahay.
horumarada dowladda ee marka laga hadlayo iyo marka laga hadlayo arrimaha aad ka dhawaajisay ee ku saabsan siyaasad aan loo dhammayn ama khilaaf u dhexeeya ee dowladda dhexe iyo maamulada waa ay kala duwan yihiin laakiin idinka markaan hadda idin weydiiyo madasha xisbiyada qaran ee aad samaysateen ee xisbiyada faraha badan ay ku jiraan oo laba madaxweyne ay ka soo dhex muuqdeen waa maxay waxa aad rabtaan waxaad doonaysaan inaad dowladda wakhtigii u harsanaa aad qashqashaad ku dhammaysaan maya absolutely annaga aragtida iyadu maba ku xirraba kuwan mandatekooda hadda dalka jooga En, eh, lagumana haysto hadda waktiga ay haystaan oo laba kun iyo toddobiyo toban laba kun iyo koob iyo labaatan february inta eh, xilkoodu yahay madaxweynaha ugu sarreeya annaga hadda dadka u socda ma ahin En, aragtida iyadana kumaba jirtaba Eh, qorshaha madashaa ka mid ma aha annaga waxa weeye mustaqbalka dad marka dalka hadda u walwalkiina ma socda doorashadu la xiriiraa walwalka iyagu wuxuu la xiriiraa eh, doorashada keliya lama xiriiro laakiin doorashadu waa dimuqraadiyada keliya oo aanu hayno inay dhacdo oo si qurux badan u dhacdo waa waa waajibaad qof kastoo soomaaliya saaran Eh, mana ahayn xilligaa inaan dadku ka warhayn oo waxay doorashadu xilligaa meesha socota in laga warhayo laakiin walwalkaygu wuxuu ku xiran yahay walwalka wuxuu ku xiran yahay dalka amnigiisi meeshuu marayo arrimihii siyaasadda eh, loo dhan yahay meeshay marayso oo khilaafka ka jira Eh, dastuurkii oo aan weli far la saarin oo far loo qaadin oo ilaa hadda la taaban Eh, maxaan ku idhaahdaa dhaqaalihii oo hoos u socda ah oo laakiin dee doorashada dhaqaalaha een, marka la fiiriyo sharciga doorashooyinka hadda waa diyaar baarlamanka ayuu hor yaalaa dowladda waxay soo dhammaystiri doontaa hanaankii doorasho marka la gaaro december wakhtigaas maxaad u sugi la-dihiin waxba kama jiraan wax baarlamaanka hor yaalla oo sharci doorasho ahna ma jira sharciga doorashada oo daraftiga ay sortamayo waa aragnay totally waa wax khilaafsan dastuurka ee kumeelgaarka oo dalka u yaalla waana kii ay ka bilowday khilaafka iyaga iyo dowlad goboleedyadu meesha ka bilowday weye shirkii ramadaan ka dhacay ee bishii ramadaan ka dhacay meesha la yidhaahdo ee garowa ka dhacay En, waxa weeye waa kii lagu kala tegey waa maxay marka Oyo waxa aad marka- tuhumaysaan ma waxaad isleedihiin doorasho dalka kama dhici doonto
waxaan waxaan tuhmaynaa curyaamin aan wax socdaa jirin oo dalkii oo dhan aad moodo inuu gadaal u noqday oo weliba xaaladda iyo kacdoonka dadka iyo maskaxda dadka markaad fiirisa aan ka baqayno haddaanu anagu maanta siyaasadii afku xallin weyna inuuba gacan tago oo dalku uu meeshii waagi hore laga keenay meel kasta ku dhaco marka annaga walwalkana hayaa ma aha sanyare doorashada keliya.
waxaan filayaa Waa- soomaaliya sida aniga ila tahay xilligan in een, dhibaatooyin iyo rabshado aanay ka dhacin laakiin waa laga yaabaa in siyaasadaha laysku qabqabsado een, arrintan aad walaaca ka muujinayso ee ku saabsan doorashooyinka guddi madax bannaan ayaa jira een, waxaa jira een, arrimo la xiriira dowladda laftirkeeda ay wado ah inay dadka wadatashi kala samayso arrimahan doorashooyinka een, saad sheegtay xaqa u leedihiin xisbi ahaan marka guddigaas madaxa bannaan ma la xiriirteen dowladda laftirkeeda ma kala hadasheen waxa aad dareensan tihiin iyo waxa aad doonaysaan Eh, ridwaan horta lahadal la-aani ma jirto oo xog la-aanina ma jirto wadanka waanu joognaa siyaasiyiin baan nahay waana ka warqabnaa Eh, waana og tahay eh, xisbiyada hadda midoobay eh, waa siyaasiyiin waaweyn oo aragti leh baa eh, ay- baa baa wada ho- hormuud u ah En, wax socda haba yaraatee annaga hadda magaalada xamar dhexdeedaan kaala hadlaya haba yaraatee wax socda oo facebook ka badan oo dowladdani ay hayso iyo aragtida shacabka oo loo qalloocinayo meel kale iyo ku takrifal awoodaha dawladdu ay leedahay iyo dhaqaalaha dawladda oo si qaldan loo isticmaalo aan ahayn oo dawladdan intay meesha sigtay soo kordhay ama ay wado ama bursays miiska u saaran oo eh, bursays qaran ah oo mid soomaali anfacaya oo aan hadda anagu aan ka gabanno oo aan idhaahno aanu dayno aan aan ku aaminaa ma waaya jirto.
sidaad Anaga waxaan rabtaan tahay- anaga waxaan tahay- waxyaabaha aad dhaliilaysaan iyo dowladda aad ku dhaliilaysaan een, waxaa wanaagsan soo maaha inaad la fadhiisataan oo aad la hadashaan midda kale oo iyadana muhiimkoo laisweydiinaya waxay tahay een, maadaama laba madaxweyne ay xubin ka yihiin eh, madashan een, xisbiyo fara badanna ay ku jiraan maxaad diidan inaad laftirkiina qayb ka qaadataan eh, sidii lagu xallin lahaa khilaafaadka dowladda dhexe iyo maamulada qaarkood hadda aan kasoo qayb gelin shirkii muqdisho lagu soo gebagabeeyey Rid- ridwaanow eh, horta eh, midda khilaafka aad taabatay inaan qayb ka qaadano waa isku dayna inaan qayb ka qaadano in badan baanu eh, si hoose iyo si kalaba uga qayb qaadano inaanu arrintaas xallino dowladdani ma aha dowlad waxallisa kumaba jirtaba dib u heshiisiintu kamid ma aha arrimaheeda kuma jirto ama ama ajendayaasha dib u heshiisiintu laakiin kuma lama arkin jirto idinkoo ka Eh, hadlaya waxa- in aad xal ka qayb qaadateen meel a- aan ku arkayna ilaa iyo hadda aniga ma jirto waaba la dhigay gogosha laba jeer madaxweynaha puntland oo hadda ay kala maqan yihiin baaba laba jeer gogosha dhigay xilliga caleemasaarkiisiina waa dhigay bishii may shirkii laysugu tegay ee garowana waa u dhigay Eh, laba jeerba gogosha waa la dhigay madaxweyneyaasha hadda aad tilmaamaysa iyo rag kaloo siyaasiyiinba xilligaas garow way joogaan oo waa ka qayb qaateen arrintaas in maaragtay eh, la isugu yimaado Een, dowladdan umaba socotaba dowlad xal ma aha waxaad moodaa eh, dhaqan cusub oo ah maaragtay intay meesha qabteen inay iyagu inay waxmaroojiyaan ama ay sharciga garab maraan caadiyana dastuurka kumaba shaqaysaba marka dastuurka leeg qodob ay dowladdan casiday hadda male oo ay ay maaragtay ay ayan jebin marka annaga waxaan rabnaa dalku inuu noqdo dal dimuqraadi ah Mm.
oo soo kobcaya oo hay-adihii eh, check and balancega dowladnimada u u- u xil saaraa ay shaqeeyaan baarlamaanka waa ogtahay waa waa oodan yahay oo eh, meel jirtaba hadda ma aha oo la isweydiiyo dowlad goboleedyadii da- talada dalka wax ku lahaa oo mas-uuliyadda ku dhaxaysay iyagana waa maqan yihiin oo dadka shirka waa ka maqan yihiin ama talada qaran oo la- la- dadkan ka dhaxaysa iyaga ma jiraan iyo dowladda hadda jirta annaga waxaan rabnaa marka in d- eh, dowladnimada la toosiyo oo taladu ay noqoto tala qaran oo dhaqaaluhu uu noqdo dhaqaalo eh, eh, wadan u adeega oo awooddu ay noqoto awood wadan u adeegto oo dastuurka uu noqdo marjaca u dhexeeyo dadka qof waliba uu garafkiisa haysto marka Wa- dowladdaana waxaad moodaa inay dastuurkii iyo federalismkii iyo eh, dib u heshiisiintii iyo do- eh, wixii Waxyaabo, socday eh, iyo sa- dhammaan inta intay meel ka Sanyere- dhigtay iyadoo ay ku Sanyere, kala ad- gashay in ay adigoo in ay- raalli ah.
inay si qallaacan wax u wado adigoo raalli ah een, waxaa laga yaabaa in een, sidaad adiga aad u aragto si ka duwan ay dad badani xataa u arkaan marka laga hadlayo dowladda iyo waxyaabihii ay qabatay oo qaarkood een, la taaban kara laakiin haddii aan ku weydiiyo su-aasha ugu dambaysa maadaama marar fara badan aad ka dhawaajisay arrimaha talooyinka inay muhiim yihiin waxaa laga yaabaa in madaxda dowladdu ay ku dhegaysanayaan waa maxay talooyinka aad doonaysaan ee aad isleedihiin een, waxba lagu xallin karaa talooyinka aan doonaynaa waxa weeye awoodda qof waliba inta uu kuleeyahay inuu ka qaato kow waxaa la- koobaada lagu dhaqmaa inay noqdo dastuurka oo dowladdu uu noqdo qodob tillaabada ay qaadaysaba tillaabo dastuuri ah ilaa hadda waxa ay barbar ka maraysaa waa dastuurkii in awoodaha jira oo check and balancega dowladnimada loogu talagalay oo maxkamadu awalba ayn dhismayne xukuumadda iyo baarlamaanka iyo dowlad goboleedyada iyo axsaabtu talada qaran ee socota iyo dastuurka ee dib u eegistiisa iyo iyo iyo doorashooyinka aragti ay ka wada yeeshaan midaysan si dalkan ay uga dhacdo doorasho laba kun iyo eh, lix iyo laba kun iyo labaatan laba kun iyo koob iyo labaatan oo uu- uu ay u dhacdo doorasho smooth ah oo ka dhacda magaalada muqdisho oo ummaddu ay Waaya.
looga gudbo ama one man one vote ha noqoto ama mid eh, model kale loo sameeya ha noqotee ay u dhacdo si nabad ah aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga cabdilatiif muuse nuur sanyare oo ah afhayeenka madasha xisbiyada qaran ee magaalada muqdisho dhowaan lagaga dhawaaqay waa waa kaaga mahad celinana wakhtigaaga adigaa mudan toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaajo idinle nabadgelyo